طيب الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ولا يحل مبنانا قتال السلطان سلطانك يا مدحدا إن لا دغالمه ولا ولا الخروج عليه iyo in lagu kaco oo lagu baxo ama afal looga baxo ama adin looga baxee li ahad qof ma banaana oo min naasi dadka kamida ama culamo ha noqdo ama caam ha noqdee faman facala dalika qofkii saa sameeya fahuwa mubtadicun waa mubtadic oo nin sharciga islaamka ku toosan maaha calaa hayri sunnati sunadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam keyrkeedu inu ku taagan yahay waxaan sunadii nabi maxamed inu ku taagan yahay iyo waariiqi iyo waddadii sharciga aheyd oo nabi maxamed dadka u jidayo wadda aan haynu ku taagan yahay qofkaas waddadii jannadan kuma taagnaa walaa yaxilu qitaalu sulطaani waxaan ku sugdi jirnay kitaabkii usuul sunna gaar ahaan abwaabtii ku saabsaneed inaysa bannaanayn in lagu mudaaharaado o lagu kacdoomo oo lala dagaalamo madaxda muslimiinta oo kursigooda lagu qabsado sababtii labada saasa loo yeelo kacdoonka ha keentee waxyaabaha kacdoomaadka keenana waa soo marnay waxyaabahaasu qaarkood inay yihiin wax ka dhashay diinxumo qofka meesha kursiga ku fadhiya diinxumo tiisa mararka qaar lagu marmarsoodo ayadana waa soo marray sharcigii xukunkii nebigu ka dejiyey calayhi isalaatu wasalaam inuu yidhi waxa ay rabaan oo xumaana hadday rabaan ha sameeyeen laakiin intay muslimiinba yihiin oo kufri cad aysa ku dhicin oo ay salaadaba tukaayaan oo ahlu qiblo yihiin ha laga leexdo kursigooda loo daayo nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam mararka qaarna waxaa dhacda in lagu marmarsoodo dulan dulun ay dadka dulmiyaan oo ama ay jir dilaan ama ay laayaan ama ay xirxiraan dadka xoolahoodana dhacaan ayadana xadiiskii nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa soo marnay in nabigu yih la iska sabro hadday rabaan xoolahaada ha qaateen dhabarkaadan ha garaaceen waxa ku gaarsiiyeen waxa ku gaarsiiyeen marka shiku wuxuu leeya walaa yaxilu qitaalu suldaani suldaanka iyo ninka madaxweynaha in lala dagaalamaa ma xalaal maaha wala alkhuruuju calayhi iyo in lagu baxaa xalaal maaha liaxadin qof xalaalo ma aha oo min annaasi dadka ka mid a qof dadka kamid a xalaalo ma aha qofkuu raba ha noqdee waxaa isla sinan oo isla mid ah in dawladdiisii dad ka tirsan iyo dadku madaxda u ahay dad ka tirsan wasiiradii iyo umaradii qof ka midho uu dagaalka isaga lagu hayo hogaamiyo uma banaana qofkaas dagaalkaas oo hogaaminah iyo kacdoonka uu samayna iyo sidoo kale ninka la yidhaahdo nin shiikha oo caalima oo culamada muslimiinta ka mid ah na waa sidoo kale asna uma banaana inuu dagaalka hogaansho inuu dagaalka hogaansho oo ku jiro uma banaana cid u banaan tahay marka male cid u banaan tahay male waaya faman facala dalika qofkii saa sameeya saas qofkii sameeya arrintaas qofkii sameeya fahuwa mubtadicun waa mubtadic ahlubidc qofkii baxa oo dadka madaxda muslimiinta ku kacdooma oo la dagaalama ahlubidac waa dad ahlubidaca oo aan dariiqii nebi maxamed waafaqsanayn waa ahlubidac waa iska fahamsan jireen u malayna ahlubidacnimadana waxaa ka dhiga qofkaan waa maxay nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam axaadiistii aan soo maraynay oo ku saabsaneed uu ka warramo oo ku saabsaneed in umaradan la waafaqo la ateeco oo wixii xaqa lagu ateeco kursigoodana aan lagu qabsan aanan lagu kacdinin oon lala dagaalamin qofkaasu ma waafaqay mase wuu khilaafay markuu kacdoonka sameeyo wuu khilaafay marka qof sunadii khilaafsan waaye mubtadic waay calaa kayri sunnati waariiq waynu ku taagan yahay sunadii nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waxaan ahayn iyo dariiqii nabi maxamed dariiq aan ahayn ku taagan yahay dariiqii nabi maxamed ma hayo hadduu rabo dadka ha jadbays isku jadbaysiiyo oo dadka ha iskaga dhigo inuu diinta ilaahay u gargaaraa dariiqii nabi maxamedna uu ku taagan yahay asaga keyrkiisna ay yihiin dad diintii ihaaneeyey diintana aan kor yeelayn isaguna uu yahay qofka diinta u xanaaqsan oo u caraawday darteed isagu rabo saas dadka dad dhow rabo dadka saas isagu waa iskugu ekaysiiyo waay baabkaan halkaasuu ku ekeeyey shiiku wuxuu gudagalay waqitaalu lusuus iyo waxyaabaha ku saabsan laakiin intaanaan baab ka gudbin waxaan ku khatimaynaa hal qowl ama hal fiker iyo hal mawqif uu qaatay imaamu axmed ibn xambal imaam ahlusunna waljamaca oo meel kale laga keenay wuxuu yihi mucalliqu qaala abulxaris asait sa'altu aba cabdillaah mahaydaan meeshaas saxada kale ku bilaabaan qaala abulxaris wahaydan soo ma asaiqu sa'altu aba cabdillaahi أبا عبد الله ونمة وأحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد في أمرنا وحول دي أخي كان حدث كدعي في ببغداد مجال بغداد أخي كدعي وهم قوم بالخروج ضمنا أسجى سببتيس أي ضمعان إني بحان أو أميرك كو بحان أو أميرك لا دقالمان وهم قوم قومنا أي ضمعان ضدك كمذا بالخروج إني بحان وأميرك كو كعان أخريك سببتيس فقلت وحن يا أبا عبد الله أبا عبد الله ما تقول في الخروج محاد كلاذحي إلا لبحه ومظاهرات مظاهرات يدا يدغالما لغلا قيب قاتو مع هؤلاء كوان أميره كعسن وأمر العباسيين تمت كمذا فأنكر ذلك عليهم فأنكر وانكري ذلك أرنتاس أه إن كوان كعبان كوضا كعبان ماذا أي وضان لغلا قيب قاتو عليهم ذاتك كو انكري أحمد بن حنبل وجعل يقول وحو قال إنه ليه سبحان الله تعجب سبحان الله إلهي يغفوه وكلمة تعجب الدماء الدماء تسأل لها ليجا إلى لي ليجا إلى لي ليجا يا لدادن لا أرى ذلك أرنتاس أرك ما يوني بنانتها يوشيو لا أرى ذلك أرنتاس أرك ما يوني بنانتها ولا آمر به دد كان أمر ما ددنا أدري ما يو inay bannaan tahay lama aaminsanin in dad loo dirana waxay ka dhalataa in waxaan inuu bannaan yihin aad aaminsan tahay marka waxaan inay bannaan yihin ma aaminsanin wixii dhacaaho wixii rabaa ha dhaceen laakiin in dad meeshaan ka dad dagaalamaan oo amiirka lagu kaco oo dagaal dagaal dhacaan raalli kama ihi diinan diiniyan uma aaminsanin dadkana amri maayo markaas wuxu uhi shiikhu asabru calaa maa naxnu fiihi asabru sabr aan ku sabarno على ما نحن فيه وحا أنه كسوغنهي أو دباتان أو دباتان أو جردلة أو حرقة أو الليلة تقار الليلة يحول لك الدوبة أيا خير كخير بضا من الفتنة فتنة دعبة يا دباتة دعبة التي فتنة دعسو يسفك فيها الدماء ديجا القضاء ديو ديجا فتنة ديجا القضاء ديو وحا كعبيا أو كرون inaan ku sabarno dhibaatooyinka hadda aan ku jirno oo aan ka sheegayno amiirka noo taliya wuxuu shiikhu asabru calaa maa naxnu fiihi sabar aan ku sabarno waxa annagu aan ku sugannahay ayaa khayrun ka khayr badan min alfitnati fitna ka khayr badan allatii fitnadaasoo yusfaku la daadiyo fiiha dhexdeeda addimaau diyaga la daadiyo wa yustabaaxu lana bannaysto fiiha dhexdeeda alamwaalu xoolaha la bannaysto fitantu hadday dhacdo oo amiirka iyo madaxweynaha marka saxrada ka taliya wuxuu rabo faajirku rab ha ahaadee lagu kaco waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a inaan dhiigga daadintiisa loo aabaynin oo dhiigga awal hore hal meeluu maamulkiisu ka socday daadintiisu haddeer laakiin waxaa laga dhigay nin walba madaxaa jilaab ku xiro waxaa soo baxday boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiin nin walba hu intuu isagu daadaya daadina marka dhiyagu waa badaaya dhiyagu waa badaaya markay fitantu dhacdo waana wax soomaalidu ay soo arkeen waay nin walbaa wasagaa wuxuu yahay wuxuu noqaa xaakimkii iyo qaaligii iyo fuliyihii isku noqaa kumanaantaasaa soo baxaysa iyo malaayiintaasaa soo baxaysa awalna hal nin wuxuu hor joogay wayustabaaxu fiiha alamwaalu xoolahana waa la banaystaa see loo banaystaa bunugta waa la jabsana suuqyada waa la billiqaysana dukaamada waa la billiqaysana guryaha dadka waa la billiqaysana gaadiidka iyo baabuurta waa la kala dhaca intaas markay soo dhaafto jidadka lasu istaaga markaasaa le mobailka iska dhig jeebka isbaardax jeebkaada ku jira fiiri ookiyaalaha keen marka dambena wax le dharka iska bixi dharka iska dhigaasi saasaa imaaneen soomaalida ma ku dhacda masuguma dhicin waa ku dhacday amiirka markaas laga sheegaana waxaad xumaantiisu intaas gaari maydo wax waa dhaca wax waa dilaa waxna waa dhacaa laakiin dhacuntaas ma gaarsiisana dhacuntaas ma gaarsiisana xoolu waa xifsan yihiin in badanoo ka midu laakiin waxa la dhaca waa jiraa adigana waxaad maartay dhulunkan ka hortag markaasaad waxaad furtay albaabasharaad furtay albaabashara wayustabaaxu fiiha alamwaalu xoolahana waa la bannaysaa wayuntahaku fiiha almaxaarimu waxyaabihii ilaahay oo xarimana waa la dhaca waa lala imaana waa la dardara waxyaaba aan mamnuuc ahaa laiskala imaana zinadu waa iska faafe iyo qabsiga dumarka la iska qabsaa qabiil lamaa duulaa mararka qaar markaasay qabiilka inta ku duulaanay raggan laynayaan xoolahan soo kaxaysaaya waxay dumar arkaana waa waa qabsaaya waxay dumar arkaana waa qabsaaya waxaa laga yaabaa waagi hore dowladdii faajiradda ahayd inay ogoleed wixii is ogol bis wixii is ogolay ogoleed laakiin wax dhaca ma ogole isdhaca haddeerna wixii is ogolaana waa meeshoodii oo wax diidan ma leh waxaa intaas dheeriya wax la boobaa wixii aan wax ogolayn hadda waa la booba waa la booba waa la qabsana waa la qabsana jidadkaa la gelaa markaasaa baabuurta la dhacaa naagaha la leexsaa soomaalidana wax ka caanbaxay wax bilaayadan ka caanbaxday jidka mooyaana ku jira soo dega baabuurka leexiya wixii baabuur ku jira qaata dadka hala baarto wixii la dili karo hala dilo naagaha fayl hala dilsho saasaa la yeela saasaa la yeela waa wax imaam axmed ibn xambal oo kadiga xilliyaduna waxyaabahaanuna meel xilli walboo la joogo fitno walboo dhacda saasaa imaanay fitno walboo dhacda markaad fiirido kutubta aimada selefka fitanta say uga digayaan iyo odorofyada ay ka bixinayaan iyo sanyaalada ay ka sanyaalaynayaan waxa dhici doona waxaad isleedaha ma joogaan iyaga iyaga miya hadda kula joogaa isleeh hadda kulama joogaan laakiin waxa dhacaa asla wixiiyo waxa dhacaa asla wixiiyo wayuntahaku fiha almaxaarimu ama calimta ma kana annaasu fiihi wuxuu marka shiku amaa calimta warmuwaada ogeyniyahu maa kaana annaasu fiihi waxa dadku ay ahaa jireen yacni ayaama alfitna waa fitno la soo maray waxa dadku fitnada ka soo fitnada dhexdeeda ku qabsatay iyo dhibaatooyinkii xilliga fitnada dadku soo qabsaday muwaada ka warqabin u yidhi adiga hadeertaan u durbaantuma fitno la sameeye qultu waxaan ihi uhi markaa markii shiiku saas yidhi aan ihi ui wannaasu dadku alyawma maanta alaysa hum fii fitnatin ya abaa cabdillaah waa jadbaysanya ninkaa waa kacsanya waxaan ihi yidhi wannaasu dadku alyawma maanta alaysa hum fii fitnatin mawaysa fitna ku jirin ya abaa cabdillahi abaa cabdillaahiyo meel lagu hara miyaa la arkaa dadka maa fitnada laga maaragtay waxaan dhibkan laga qaado qaala wuxu uhi wain kaana fitnaba ha ahaato haday rabto hadday rabtaba hadda fitna ha jirto fitna waa jirtaa fitna ma jirto kumalihi dhib ma jiro kumalihi laakiin hadday rabtaba tan ha jirto laakiin marnaba khuruujku xaaraan waayo sababtu waa maxay fa inamaa hiya fitnat lkhaasa fitnada hadda jirtaa fitnat lkhaasa waa fitnat lkhaasa waa fitnat lkhaasa maxaa laga wadaa fitna qof u gaara waay ama cid u gaar ah matala ninkaan amiirkaa dulun uu samaynaa daduu xirxidhaa dadkaasuu xirxidhaahu waxay u badan yihiin daduu kursigiisa uga baqay oo siyaasiyiin oo siyaasadda isku hayaan waa la xirxidhaa qaarna waa la dilaa dad qaarna dulunu ku sameynaa ama qabiil gaar ah ama ashkaas gaarana dulunu ku sameynaa adiga hadeertaan ka cadonsan waxa laga yaba in amiirka wax kaala dhexeeyaan amiirka uu ku ciqaabaa suurtagal oo adiga ku xidhay axmed ibn xambal waa la xidho waa la jir dilay laakiin wax shaksigiisa u gaara waay fitna waa jirtaa dhib waa jiraa laakiin dhib dadka dadka qaarku gaar ah waay wuxuu yihi marka wain kaana haba ahaato fitna ha jirto fainamaa hiya fitnat lkhaasa waay faidaa waqaca sayfu seeftu hadday dhacdo usho seeftu hadday dhacdo oo xabaddu qarxdo dagaalku hadduu mar qarxo camat ilfitnatu fitnadu ummadda dhamay camime hadeer waddanka kala dambaynaa ka jirta nabadgelyaa ka jirta sida caamkaa laakiin dad dulmanaa ku jira dadka dhexdooda oo ashkhaas ah oo farakutirisa oo ama dil lagu dulmiyo ama xarig lagu dulmiyo ama khiyaarkaoo laga qaaday rixitaankii loo diiday ganacsigii say rabaan u ganacsadaanoo loo diiday say rabaanoo ay cibaadooyinka qaar u cibaadaystaanoo loo diiday dad gaaroo si gaara u durunsanaa jira laakiin sheikhu wuxuu yidhi fa idaa waqaca sayfu seefku seeftu haday dhacdo oo xabadu dagaal qarxo camat ilfitnatu fitnadu waa camina dadka dadka dhami kala gaare adugu marka fiiri hadda faqiih noqo maskaxdaa ka shaqaysay wax dadku gaar ah in dadkaas ku gaarka ay ku safraan iyo in dadkaas ku gaarka ku sabri waayaan ummadda dhan kala gaarsiiyaan labadooda yaa dhib badan iska muuqataa waxaa dhib badan in ummadda dhib dib ku kala gaaro marka dhibka adiga ku haya sida aad dhibkaas ummadda u wada gaarsiin laheyd ku dadaali ku dadaali ee dhibkaan haddii aad arrintaan sidaa uga baxay waxba yahaadan laakiin uga bixi maydid aduga waa kusii jiree kayrkaana waa dabaali dhibkii waa gaarsiini qofka haddii daacun ku dhaco beledka uu ku jiro ma inuu ka baxaa sharcigu qabaa mase inuu iskaga jiro sababtu waa maxay adiga waxaan waaba ku hayaan lakin cid kale la aadin waa macnuur cid kale la aadin fikarta kugu dhegan dadkaa la dhex geli marka adiga hadda markii balaayo kugu dhacday oo wax ku gaareen matalan fitno gaaroo adiga kugu dhacday inaad dadka dhan fidnada dabaalido xoogaa waa laga fiican yaha waxaa ku taagan waa mahmayo soomaaliyada oo ay dhihi jireen balaayadu dadka haddii waxay dhihi jireen haddii balaayada balaayo lagula qabo ay tahay waa fududaataa yidhahdeen haddii balaayada iyo dhibaatada lagula qabo way fududaataa lakin hadday keligaa kugu tahay kugu culustaa nafti saas haddinaa noqoto lama rabo ya below lagula qabo baas maleyna marka belowgii marka gaar ku yaha isaga dhihi umaayo belowgan adiga ku gaara ummadda dhan ha gaarsiini ee wuxuu isleeyahay intuu gaarka kugu ahaa lahaa ummadda dhan ka balwi isleey ummadda dhan ka balwi isleey balaayadu marka ummadda la soo dhex gala imaam axmed ibn xambal laakiin imaam ahlu sunna waayo waana faqiih waana caalim jadbadaas ma hayo waxaad ma ogaatiin culimmadu fitanta waxay ogaadaan markay soo socoto markay soo socotay fahmaayaan sababtuu fahmaayeen waa maxay sababtuu fahmaayeen cilmigay uleeyihiin diintaanay haystaan diintaanay haystaan kutubta ay la socdaan laakiin caamada iyo dadka araada shaks gaar kaaluhu ma intaas fahmi maayaan hadday fahmayaanna waa iska indhatiraayaan waa iska indhatiraayan dabka markay ku gubtaan kadib ay leeyihin wallahi bilahi balaayadii wixii fitnay ahaayeen dhibaatay ahaayeen wixii naga hortaagnaa waa naga saxnaayeen goormay leeyihiin markii la leeday xoolihii la dhici laha la dhacay wixii naaga la kubsadaa la kubsaday balaaya dhacdo qax iyo balaaya dhacay masiiba masaa'ibkii markay dhaceen oo wax dhaqanaan la arag ay alla ilaha leeyihin waa calaamadaha caamada iyo ahlubidaca calaamadahooda waa laakiin ahlu sunnadu marka koobaadba shaygu way fahmayaan markay fahmaanna waa ka digaayaan markay fahmaanna waa ka digaayaan mararka qaarna waxaa suurtagala inay naftoodu khatar gasho hidada kaca mararka qaar hidada fitan ah kaca oo caamadu ay hogaamayaan ah kaca markaasaa shaygii waxaa loo ekaysiina shay xaq ah markaasaa qofka waxaa leeyahay waxaa laga sugaa keliya waxaan waa baatil sababka laga sugi maa hadduu waxaan waa baatil yidhaah waa u dhamaatay cadcadaa loo rujiyaa kutiisa waxaa laga yaaba cadcad loo kala fujiyo kutiisa oo aanba qof gaar u digin inaan la xabaaninaan suurtagala kulligiis lakala googoosto aa suurtagala ciil loo qabo qofkaas sababtu waa maxay dadku waa ka xamaasiisan yihin waa jadbaysan yihin asagana lima laga sugi maa maxaa dhacay la dhihi maa maxaa dhacay sabab waxaana waa xun yihin sabab maxaa u dariyey inay xun yihin mabal dhaha yaaba la sugaaba yaaba la sugaaba marka fitanta calaamadeeda kamid albani raxmat ullah calayhi jazaa'ira waxaa ka dhacay doorashooyin doorashooyinkuna aslan sharciga islaamka wax waafaqsan maa urur islaamiga waagaas meesha ka jiray a doorashooyinkii m baarlamaanka waxay ku guulaysteen waxay dareemeen inay ku guulaysanayaan in badan shiikay taleefon u direen waa la hadleen waxay yidhahdeen doorashooyinka waa ku guulaysan rabnaa ee doorashooyinka ma galnaa marka shiiku doorashooyinka waxaas inay sharciga islaamka waafaqsaneen oo maaragtay dhaqamo gaala yihiin waxyaabaha dimuqraadiyadda la sheego maaragtay ka farcan marka ay kamid yihiin aa shiiku ku baraarujiyey arrintiina wuxuu yidhi meeshaan wax ka imaamaayaan iska daaya muda waxay galeen doorashadiay galeen boqol kiiba hadda taariikhda si fiican uma xusuusteen laakiin in badanay ku guulaysteen ururkii islaamiga aha macnaheedu waxay noqday waxay noqotay nimanka ku soo baxay kursiga madaxweynaha ayagay noqdeen shiikhiyaa loo sheego waxaa layihi shiikow dariiqadii aad laheed guuli ku imaamee guushii waa ku bislaatay guushii waa ku bislaatay guushii waa ku timid markaasuu idinku wax yar iska dhawra waa daruur xagaayo waxaas oo kale daruur xagaayo dadka aad leedihiin waana doorteen dadka aad leedihiin waana doorteen waxyaaba kuyir saasaa kamid aheed caqiidadoodu masaxan tahay dad caqiidadoodu ku raacsan ma yihiin oo ilahay inuu sarreeyo wada aaminsan ama intay leeginta aaminsan markaasay jawaabtu waa keeni waayeen ilaa dadkan waa dad lagu kacdooniye bes amiirkan aan la dirino bes oo isbeddel raba keliya laakiin dad ictiqaad saxiixa wada qaba oo dad la soo tarbiyey dadku maaha waa dad berri markii adiga lagula diriri karo lagugu kaco dadka kuu kacsan ayaguna say adiga hadda kuu raacan usoo raaca shiiku marka wuxuu yidhi waxaad sheeg laf cala toogan ku hedan cala kulli waa diiday marka wuxuu yidhi markay warkii u sheegoona yidhahdeen guulaa meesha ka dhacdaan wuxuu guushaad sheegaydaan waa ooma la xumbeeyo oo kale waa xumbada oomada waa imaana marka hore waa qurxan tahay waxyar kadibna xagee aade waa la weynaa waxyar kadibna waa la weyna hadda taakii dharkii la dhaqay xumbadiisii aaw tagta dabayshaa qaada xumbadaasoo kale waayo kursiga ilaahay ma qadarin inay ku fadhiistaan sababtu waa maxay kursigaba kuma fadhiistan milatarigii amar la siiyey markaasaa la yidhi carada dembiga ku qabto waxa dhan ba kala dira markaasa wixii dhammaa kala direen markaasaa dagaal meeshaas ka qarxay dagaalkii ka qarxay laftirkii su-aalaha laga weydiiyey su-aalihii jawaabo badan uu ka baxshay wuxuu yidhi dadka dagaalamada sheegaydaan oo jadbaysano intee culma ah hal amiirsa ma leeyihiin dadka amar qaataan jawaabihii suaal su-aalihii jawaabo saxiixa waa ka bixi waayeen calaa kullin waxaa la yidhi halaga joogsado isaga iyo ibnu baas soo kuma jiri ibnu baasna culammadii la weydiiyey ibnu cuthaymiin iyo aimo fara badan wax laga weydiiye halaga joogso yidhahdeen waa laga joogso diiday waagii dambana waxay gaartay arrintu inay soo baxeen niman gabdhaha yararkaad ka kaxaysaa ilmaha yarkaad ka kaxaysaa qofkii naagta inta dila caloosha ka dilaacaa urdoxyaa soo baxmasiibaa ka dhacday jamaacatu takfiira buuraha ka gashay dadka dhanba gaala u taqaan iska layn calaa kullin culimmadu markay wax ka dhigayaan oy waxaa laga jooga ay leeyihiin cilmi uga dhigayaan cilmi u leeyihiin cilmiguna waa cilmu kitaab wa sunna iyo maa kaana calayhi salafuna asaalix ay sheegayaan waa arrinayaan kutubtaan oo kale arrinayaan kutubtaan marka qofka haystaa ookiyaalo fiicanaa u gasha ookiyaalahaas wax ku arkaa ninkii laakiin kutubtaan oo kale aan diintii ilaahay aan waxba ka warqabin ookiyaalo ma haysto santa waa iskaga daadana sida haadahaadaho kale ugu daadana haadahaadaho kale ugu daadana ama ookiyaalo waa sitaa oo waxaana sitan inay yihiin waa og yahay laakiin wuxuu sidaa maxaa kaa kuseey kursiga ku gaar kursiga ku gaarana kay sii saarraa u maayo hadda wixii wax yar ka hor waa soo marayna faa muslimiinki waxa ka haysta masar kursigii waa gaareen laakiin aawo kursigiihee kursi saas loo hayo waa afarta adin waxaa haya cid kala hayda kursi saas afarta adin cid kala u hayo oo uu saaran yahay dadaas sida markaasu wuxuu haystaa kursigaas ugu sido wuxuu rabaa inuu dadka ku maamulo weliba dadka isaga ku sida u ku maamulo maxay ka shiran tahay in la riday ka shiran tahay in layska tuuray ka shiran tahay bas in layska tuuray ka shiran tahay weliba markii ay qabsadeen ukaa muslimiinku haddeer masar markay qabsadeen waxyaabahay ku dhawaaqeen waxaa ka mid a diinta islaamka inay si fiican ugu dhaqmayn waa shaaciyeen si looga raali noqda lakin laga yeeli maa waa la ogyahay inay xoogaa un islaamnima ku jirto nimankaan nimankaan inu diin islaam inay wax un ka rabaan oo urur islaami yihiin waa la ogyahay waa laga takhalus waayahay fainama hiya fitnat lkhaasa faidaa waqaca sayfu camat lfitnatu wanqaaca subul wanqaacat subulu wadooyinkuna waa go-aya wadooyinku waa go-aya sida soomaalida ku dhacdo o kale wadooyinka go-a markii wadooyinka go-aan meel la maraa la weynaa laamiyada waa la jebinaa daba baa lagu dhex shidaa isbaarooyina badanaa meel la maraa la weynaa luuqyadaa la wareegaa sida cagabararkii nagu dhaco kale annaga cagabararkii dhacay waagii soomaaliya ee dawladdii la dilay sagaashan iyo labadii iyo meelahaas iyo sagaashan kowdii cagabarar waxa la yidhahda cagabarar maxaa laga wadaa qofku baahiyu la cagabarara marka dambe qofku sidii uu ba u baahan yahay uu marka dambe wuxuu bilaaba inuu cayiro inuu cayiro bilaaba cabaar markuu cayirana inuu caddaado bilaaba intaas haddii laysku arko kabir caleyhi arbacan waay qofkaan waxa weeye meeshuu ku dhima laha inuu tago waay naftaa ka dhece cayilka iyo bararku waa caas caase wuxuu cuno waaye wuxuu cuno waaye sababtu waa maxay sekadiyaa xidhan eraboorkiina waa xihan yahay dadka xaggaa wax loo keenaa xaggaa wax ka soo gelaya waddanka xaggaa wax ka soo gelaya meeshii beeraha laga fala lahaana iyo dadkii beeraha fali lahaana balaayaa ku kacday jabhadaa ku kacay markaasaa meeshii lagu laayey markaasaa wixii bakaaraha ku jiray wixii godadka ugu jiray aa laga dhacay laga daldashay wixii soo haroo la qaadi waayena dabaa lagu daayey wixii soo haroo la qaadi waayena dabaa lagu daayey waddankii isaga wax ka soo go'i maayaan dibaddana wax ugu imaan maayaan dadku waxay ku noolaahayaan waa laska leeda masaay baa dhacay masaay baa dhacay waayahay shiiku marka marka waxaan ka hadlaa inqaacat subul oo uu sheegaa waa goormaas leedi ma xilliga nagu soo gaaray maya laakin alfitna fitna waayo fitna waa fitna meel walba joogto fitna hadday dhacdo meel walba joogto fitna waayo asabru marka shiku wuxuu yidhi alaa alaa haada asabru calaa haada sheega dhibkaahu adiga ku haysto ku gaarka inaad ku sabarto wayaslam laka diinuka wayaslamu laka diinuka diintaaduna ay kuu nabad gasho ooda qof muslima gacantaada ay ka saabsan xoola islaameed aadan dhicin dal islaameed dhawaqaada iyo hadalkaada aan lagu laynin oo diintu kuu nabad gasho adigana wax ku gaaraan darasa dhimee khayrun laka ayadaa kuu khayr badan khayrun laka saasaa kuu khayr badan oo shiiku fitanta waxyaabaha dhibaatooyinka oo gaarka kuu ah inaad ku sabarto diintaaduna ay kuu nabad gasho a waxay kaaga fiican tahay inaad xoogaha inta yartaa ka neefsato ayaan xoogaha xorriyada aad ku dhadhaaado dadkan sababtaa lagu laayo adiguna dadka aad laydo adduunyo xoolaha islaameed aad dhacdo saasay taasaa ka khayr badan wara'aytu wuxuu yihi shiikhaan waxaan arkay imaam axmed ibnu xambal oo yunkiru alkhuruuja cala ala'immati a'immada in lagu baxsado inkira wa qaala le addimaau addimaaa yani dhiigga iska ilaaliya laa araa dalika walaa amara bihi walaa aamuru bihi laa araa dalika arrintaas arki maayo ma aaminsani dadka dhigagooda in la daadiyo isan in la kiciyo laga qayb qaato walaa aamuru bihi dadkana amri maayo saas wey marka imaam axmed ibn xambal raxmatullah aleyhi imaam ahlusunna waljamaca iyadoo taariikhdiisa marka waxay ka akriyna aan soo marnay sidii loo ciqaabay iyo sidii loo jirdilaayey iyo in la gaarsiiye isagoo caalim ah caalim ah oo imaam min a'immati ahlusunna ah in la gaarsiiyey in inta la xiro xarig an aan loogu sinino loo kireeyo dad garaacada dad asaga garaaca loo tiriyey oo weliba fayl u gala kan markuu daalo kan kale oo ka shaqeeyo garaaciis waa garaaca waa daala mid kale haddana garaaca waxaankee la sheegay amiirkii uu ag taagan yahay ee kii u arko inuu daalay ee uu tiirada dhigo ee usha uu aayad ugu dhufto marka dambe asaga ku dhufaa usha uu leeyahay waryaa xoog ugu dhufo usha xoog ugu dhufo gaarsiiye haddana saasanu leeyahy saasanu leeyahy sababtu waa maxay arrintu waa diin halkaas ku rujayna hadaa la yidhahdo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillahi tawfiiq